barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efmyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha januari waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysaa sida dhallinyarada kismaayo ku nool ay u xiiseeyaan cayaaraha marka waxaad moodaa in macnaha qolo walba luuqay ku daaban jirta luuqyadaa iska badnaay mana ka maarmayna si walba oo looga joojiyo waxaa u moodaa derbiga ka boodi jireen cayaartaas inay daawadaan darteeda inay gacanka jabto ama luuka jabto inay daawadaan waxay ka jeclaan luuka duu jabto in cayaartaas daawada barcelona iyo iyo real madrid qodobada kale aan idiin haynona waxaa ka mid a eritereya oo ragga dalkaas ku nool ku amartay in ay laba haween ah guursadaan tolow haweenku maxay yeeli doonaan howl culus baa loo diray oo xujaa weliba sidoo kale waxaan dhegaystayaasha ismaaciil oo u haynaa farxiyo fiska oo leh
wah wah haddii tolo sidaas lagu yidhaa shimbirba shimbirkiis ha la duulo maxaad ugu jawaabi lahayd
sheekooyinkaasi iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warka caalamka oo kooban dacwadda la xiriirta dembiyada dagaal ee madaxweynihii hore ee dalka ivory coast lauren bagbo ayaa khamiistana ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada bagbo oo ah mas-uulkii u horreeyey ee ah shaqsi hogaamiye kasoo ahaa waddan ayaa lagu maxkamadeynaya magaalada haig waxaana uu wajahayaa eedeymo la xiriira dembiye dagaal oo ka dhana xasuuq dembiye ka dhanaa xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan kufsi iyo dil dhacay khilaaf socday muddo afar bilooda sanadkii laba kun iyo tobankii oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo saddex kun oo qof barta bulshadu ay ku kulanto ee facebook ayaa dhowaan soo kordhin doonta falcelino cusub oo la mid ah ereyga like ee qofku doorto marka uu wax jeclaado marka uu wax uu jeclaado uu ku arko facebook aan idhaahdee facebook ayaa tijaabinta falcelinadan cusub waxa ay bishii oktoobar ka bilowday dalalka chili filibiin bortuqiiska ireland spain jaban iyo colombiya
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dhallinyarada ciyaarta ama ciyaarta kubadda cagta ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay dareemayaan ismaaciil oo isbedel dhinaca isboortiga ah maxay kula tahay isbedelkaasi inuu la xiriiro dabcan horta dhallinyaradu aad ba xiliyadan dambe u xiiseeyaan osaan dee tiisarkana ay ku arkayna ama qaybtii hore idaacadda aynu ku maqalay waxa xitaa qaarkood xitaa hadday derbiye kasoo dhacayaan say u helaan ciyaartayna daawadaan aad iyo aad marka in kubaddii la cayaaro waxyaabaha marka ugu horeysa hormuudka ka ah ama muhiimku ah waxay tahay inaad hesharto meelaad ku cayaarto marka waxaa laleeyahay dhallinyaradii kismaayo garoomadii ay ku cayaarayeen ayaa dibudhis loogu sameeyey marka taasi waxay dhiiro gelisay inay dhallinyaradii mar kale usoo bambaxaan in ay ku raaxaystaan inay cayaarihii ay cayaaraan ama ay daawadaan marka wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mida dhallinyarada waxaana uu la yeeshay waraysiyadan soo socda
magacayga haddaan ku bilaabo maxamed cabdulaahi esale waxaan ahay garsoore kubadda cagta ee kismaayo ka tirsan cayaarihii sportis kismaayo waxaad u muddaa inuu maaragtay sidoo hore wax ka bedelan yahay garoonka wuxuu ahaan jiray garoon iska bannaan oo hadda maaragtay waami stadio meel bannaan buu ahaan jiray baabuurtaa sii mari jirta soo mari jirta hadda laakiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaa gacan naga geystay hay-adda loo yaqaano niis oo dhistay garoonkaas inkasta oo hadda waxyaalo wax saas aan ka maqnayn roog oo ka maqan yaha kaliya roogaas haddaan helnana waxaa weye wax kasta waa noo dhammaystirnaan lahayd marka waxaan moodaa sportiskii hore iyo kan hadda hadda inuu fiican yahay u moodaa sidee marka dhallinyarada ay u ciyaaraan tartanka isboortiga wallah aad bay u xiiseeyaan waayo dhallinyaradu waxay jecel yihiin marba haddii koobka la qabto uu dhammaado in isla markiiba la bilaabo ay jecel yihiin waayo si u mashquulin een, ayaga dhexdooda isu mashquulin fadhi ku dir meelaha qaarkood maaragtay si ay maar- een, maaragtay oo uga soo je- jeestaan marka saas awgeed ay jecel yihiin in cayaaraha dib loo bilaabo mar walba markay dhammaato finaal oo kale hadda cayaarba jimcaha waa finaal oo waxaa fadhida koban iyo nimanka iyo kasiima Een, waxaana la jecel nahay haddii ay dhammaato si aan rajeynayno in la qaban doono xaafadaha koobkii shanta xaafadood marka laga soo tago eh, kubadda ay ciyaarayaan dhallinyarada kuwa dhinaca daawashada ka waran iyadoo isbeddel ma ka jiraan isbedel weyn baa ka jirta waxaad arkaysaa garoonka meel laga istaago ama meel laga fadhiiso ama waxaad arkaysaa waa buuxa aad buu buuxa markii cayaar la sheego ama laba qol ay dheelayso oo kale naadiyada qaarkood waxaad moodaa dadka inay aad maaragtay oga sheekaysanayaan cayaarihii waxaad moodaa maqaaxidaha meelaha markaad fadhiisatid oo aad tagtid waxaa laga hadlaya sportiski waxaad moodaa kooxaha aad bay maaragtay lid iskugu yihiin mucaarad Een, koox baa hebel ay koox baa hebel dhibaatadan waa iska jirtaayo waayo een, cayaaraha adduunka aragto ma kooxaha adduunka ay dheelaan baa waxaa la eedeeyaa een, badanaa macallimiintana qaar la eedeeyaa marna waxaa la eedeeyaa garsoor marka waxaa waa dhibaato iska jirta laakiin saasay taane looma sii bareeg looma sii qabto hoosh waa la iska sii wadaa un dhagaasuf laga gashtaa sidee u daawadaan dhallinyarada kismaayo eh, ciyaaraha adduunka oo kale waxay u daawadaan saa bismillah saa'id waxaad moodaa mar haddii loo garoonka cayaar ka jiro waxay ku leeyihiin waxaa jirto cayaari adduunka jiro guryihii baa nin walba dhalooyin ugu jira marka waxaa weye maba arkaysa waa la kala dhumanaya nin walba waxaa waaye qolkiisu isku soo xiraya ilaa cayaartaas usoo daawashadiisu rabaa inuu isku diyaariyo ka waran bal marxaladihii ay soo mareen dhallinyarada xilliyadii hore ma dhici jirtay inaysan daawan karin eh, isboortiga caalamka oo kale ama aysan ciyaari karin walaahi kolle daawasho ma jirin laakiin nin walba gurigiisu markaa gashan jiray haddii waqtigaasna waqtiyo waxay ahayd oo een, maamulo badan ay soo martay kismaayo Een, marka waxaad moodaa in macnaha qolo walba luuq ay ku daawan jirta luuqyadaa iska badnaay Een, mana ka maarmayna si walba oo looga joojiyo waxaa u moodaa derbiga ka boodi jireen cayaartaas inay daawadaan dar- darteeda inay gacan ka jabto ama luuqa jabto inay daawadaan waxay ka jeclaan luuqa duu jabto inay cayaartaas daawadaan barcelona iyo iyo iyo- iyo real madrid Een, isbedelka haddaas aad buu u wanaagsan yahay marxaladii hore iyo hadda marxaladuu ku jiro maxaa yeele meel adag buu ka soo baxay hadda laakiin waxaan filayaa inuu isboortisiga isboortisiga horumar uu gaaray Een, aadna wax badan u qabsoomeen Een, waxaan isleeyahay in bulshada iyo hadda ay zaa'id ugu xiran tahay ma- horumarka iyo ay la jaanqaadayaan ee isboortisiga hadda socdo Een, waxaana leeyahay waxaana dhihi karaa un in ee, dardar waalan u socdo isboortisiga in horumarkiisa uu hadda ay zaa'id ugu mashquulsan yihiin dhallinyarada reer kismaayo ka waran bal eh, marxaladihii uu soo maray isboortiga magaalada marxalado xun buu soo maray oo awalka hore maba la ciyaari jirin mar maba la ogoleen marxalado ka badan uu soo maray laakiin hadda waxaa la ogol yahay in wax badan inay isbedeleen Een, hor- isboortskana horumar u gaaray garoonkana aan noo dhisnin laakiin garoonka hadda la dhisay haddana waxaan sii rajeynaynaa in roog la dhigo sida caalamka oo kale uu noqdo Ee, in badanna oo horumarkan intaas aad kasii bato ciibalal magacaaga cabdulaahi sawine Hay, ka waran isbedelka isboortiga isbedelka sportiska dhib ahaantii saameyn weyn hadduu leeyahay maadaama gobolkan waa gobol dagaalo badan hadda nabad baa ka jirto aad bay micnaha u dhiili u leeyihiin dhallinyarada inay noqdaan micnaha kuwo dhab ahaantii malxaladahaas oo kasoo maray gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo qof walba soomaaliya wuu ogyahay balse xagga sportiskana aad bay u jecel yihiin kismaayo history iyo caan aynu ku leeyihiin soomaaliya marka hadda aad bay u jecel yihiin kubadda cagta soomaaliya maxamed saciid maxamuud qawse Hay.
sport sida- sidii hore iyo sidii hadda dambe sidii hore wuu ka fiican yahay hadda hadda ayuu s- si fiican ku socdaa adigu kubadda dhasha ah si fiican Xagee- xagee ka dhasha hooska dhexda kooxda u ciyaartaa kooxda milo
wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo la kulmay dhalinyaro usoo banbaxday ismaaciilow in ay kubaddii cagta iyo guud ahaan een, cayaarihii isboortiga ka jira magaalada kismaayo inay mar kale dib u shidaan ilan garoon baa la hela lagu cayaaro haye haye oo kubadda dhinac walba loogu laado alla garoon kubadda dhex taala maxaan adduunka ka helaa umaad ciyaar jirta caash
inaan inaan inaan beri daris aan jirnaa wuxuu dhihi jiray waxaan garan waayay kubadda iyo eyga wax lagu arkay wuxuu yidhi eyga markay dadka soomaalida arkaan way dhagaxeeyaan haye kubadna qofkii arkaa laada haye marka kubad meel taalla cid alla ciddeyna cid saamay alla ciddii ka hortimaadaa laadaysa waan gartay caashay maanta warkii ugu weynaa waan ku hayaa haye warkii ugu weynaa haa waa garta dee waxaa la dad badan inay ku farxaan ku farxaan haa walla waxaan maqli jira looma dhaba waxay ku xirantaa warka warka intuu la egyahay noocuu yahay Een, mar haddaan ku wado raggii oo loo ogolaaday laba laba inay guursadaan haye oo loo sharciyey haye oo la yidhi xaaska labaadna welibana wixii soo dhan annagaa bixinayna oo wixii kharasha ku baxaya wixii kharash ku baxaya tii horena tan dambe ha joogtee ta hore adigu dee ta hore isagaa eg macna waa la kala qaybsaday Ay, marka haddii la yidhi tii labaad waxaa la yidhi midna guurso midna waa lagu midoo guurinaya lagu guurinaya waa gartay miyaan dumar badan oo bilaa camal ahaa shaqo loo samayn
horaan kugu sheega waxaad tiri ee, waxaan ku wada warka ugu xiisaha badnaa dad badan buu ka farxin doonaa laakiin waxaa laga yaabaa farxadda aad sheegayso qof walba waa sida uu arko haye haddii hooyadii gurigeedii loogu soo galay Hay.
umaleen maa inay farxadi u taallo laakiin dee laakiin dhinaca- ninkii la yidhi een, xaaska la gurso waa lagugu biilaya ninka la yidhi haye kaasay farxad u taallaa ka waran marka farxadda looma dhaba dad- ka waran dadka soomaalida haddii sharcigaas oo kale loo saari lahaa
may iyaga laba laba horey u Oo haysteen qaar.
malaha malaha mid saddexaad marka loogu daro taas u baahnaan lahay weliba dee garanaysa qaar hablo badan oo een, gayaan badan sugayay waa war culusaad baa halkan sidaa fursad ka heli lahaa waxaad ii sheegtaa marka maxaa labada maxaa midda labaad loo doonay marba haddii mid la hayo Een, de- horta dalka eritrea isagu dee si gaaru isagu u xushay Waa waxaa laga gartay.
yaaba dad badan baa ka tahriibi oo ka baxay waddanka oo dalka ka baxay waa garta marka si arintaa loo sugo oo tahriibka kula dagaalamo ayuu ayuu ayuu arintaasu u sugay marka dadka ka tahriiba miyuu u sameeyay mise sabab kale jirta sababo kale way iska jiraan ciidan fara badanna uga dhintaa la lahaa Waa dagaaladii su- waddankaas waa soo galay suuragal marka waddankaa dib loo soo kabaya meel le waddanka aad loogu soo kabaya waxaa la doonaya dhaqaale in la sugo hablii laftigooda in shaqa loo sallacale dee halka waxbaa ka dhacay marka xubintaasi waxay ka mid tahay sheekadaasi waxay la mid tahay ismaaciil adigaa ku watee een, dalka shiinaha muddo dhan waxaa ka jirtay in een, ragga lagu koobay oo la yidhi qoys walba hal macnaha ilmo ma dhali karo Haye.
waa hal ilmo ka badan ma dhali kartid Mm, sababtan waxay ahayd wadankii dadkiisa aad u batay marka si loo xakameeyo een, taranka mm.
laakiin hadda way ka laabteen waxay yidhaahdeen eh, qof waliba maaragtay waxaan intaad filay karto labalabadaas soomaalida aada ugu baahnayd qodobkaasi wuxuu ka mid yahay barnaamijka arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana inoo soo diray cabdikariin olol wariyaha v o a ee laascaanood
qodobkeenna ugu horreeya aynu ku soo qaadan doono baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay toddobaadkan ayaa waxay tahay ah, dalka eritrea oo soo saaray go-aan ragga ku amreeya inay guursadaan laba dumara hadalhaynta ugu badan ee toddobaadkan baraha bulshada ee muranka badan dhaliyey ayaa ah go-aankaasi ah, siday u arkayeen dad fara badan oo isticmaalo goobaha la isugu yimaado qoraal ka soo baxay waddanka eritrea ayaa lagu yidhi iyadoo la raacayo sharciga ilaahay lana eegayo duruufaha dalka uu maraya ee dhaqaale iyo tahriibka faraha badan ee dhallinyarada dalkaasi saameeyey wasaaradda waqaafta ee diinta ee dalkaasi waxay amar ku bixisay in la guursado ugu yaraan laba dumar ah waxaa sidoo kale qoraalkana lagu sheegay in dowladda eritrea ay kafaalo qaadayso waxaa ku baxaya guurka labaad iyo dejintiisa warbixintan ayaa intaasi ku daraysa in nin kasta iyo gabadh kasta oo ka horyimaada amarkani ay mudan doonaan xabsidaayin ragga waddanka eritrea ayaa iyagu aada u soo dhoweeyey arrinkaasi waxayna u riyaaqeen halka dumar badanna ay si weyn uga xumaadeen waxaana dad badan oo isticmaalo baraha bulshada ee soomaaliyeedu u noqday hadal aad u abuuray dood fara badan rarjana geliyey damaca ragga faraha badan ee doonaya inay guursadaan haween halka haween badan ay u arkeen arrinkan waalida ee ka soo yeeray dalkan aadka uga fogeyn ee eritrea qodobka kale ee isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay waddooyinka waxaa dunida laga baadagoobaya wiil aada u yar oo maaliyadda argentiin ka samaystay bac wuxuuna bacdaasi uu u ekeysiiyey funaanadda ah, qaranka argentiin uu iska leeyahay funaanadaas oo uu ku daabacay ah, magaca leone messi sidoo kalena uu ku qoray lambarka tobnaad uu qaatay ciyaaryahankaasi Ah, wiilkan oo lagu magacaabo mumtaas axmed oo ku nool tuulo ku taala waddanka afghanistan ayaa horey waxaa loogu khalday wiil yar oo isaga oo kalea oo soo bandhigay nidaamkaasi waxaana warbaraha bulshada si weyn loogu soo hadalqaaday inuu yahay wiilkii saxda ahaa aabbaha wiilkan ayaa wuxuu sheegay inayna macquul u noqon inay wiilkooda u iibiyaan funaanadan uu aadka u jecel yahay waxuuna sheegay inay yihiin qoys danyar oo beeraley ah Ah, taasina uu markii dambe go-aansaday in wiilkooda yar uu ka samaysto funaanad bacdaasi u eg ah, xulka qaranka argentiin dharka ay qaataan qodobka kale ee isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay gabadh soomaaliyeed oo ku nool waddanka kanada ayaa waxa ay iska dhigtay muuqaal ay si weyn ugu eg tahay funaanada weyna caanka ee rahiina ayaan cali waa gabadh soomaaliyeed oo ku nool magaalada otawa ee dalka kanada waxayna indha sarcaad iyo isu ekeysiin ku riday saxaafadda dalkaasi iyadoo dad fara badan iskaga dhigtay fanaanada caanka ee rahiina dadka ayaa aada u doonaya inay gabadhaasi sawiro la galaan halka qaarkoodna ay doonaya inay waraaqo u saxiixdo kooxdii la jilaysa ee isu ekeysiinta fanaanadaasi ayaa iyaguna iska dhigayey ilaaliyayaasheeda boodhigaarka waxayna dadka ka celinayeen gabadhaasi waxaana ka mid ah dadkii sidan weyn loo celinaya wariyaal doonaya inay sawiro wanaagsan ka qaataan waxaana ku soo ururay dad aada u badan oo la geliyey sawiro arrinkan ayaa wuxuu noqday mid si weyn ay baraha bulshada loogu hadlaya dadkuna ay la yaabeen qaabka gabadha soomaaliyeed ay u mutashay fanaanada caanka ah qodobka kale isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay odayaal aada u gaboobay oo loo qabtay tartan allooxa dheelitirka ayaa waxa ay noqotay mar keliya in loola cararac isbitaal kadib markii koox ka mid a ay isku duldhaceen dhacdadan oo ka dhacday xarunta dadka waayeelka lagu xanaaneeya ee ku taalla waqooyiga dalka faransiiska ayaa noqotay mid si weyn looga hadalaya baraha bulshada ee goobaha dadka ay ku xidhiidhaan waxayna ciyaartaasi ugu dambaysi noqotay gurmad in loo fidayo odayaashii waayeelka ahaa ee doonaya inay jimicsiga ayna soo xusuustaan waayahoodii wakhtigii dhallinyaronimada qodobka kale isna sida weyn baraha bulshada iyo goobaha dadku sida gaarka u leeyihiin lagu soo daabacayaa waxay tahay haweeney xaamila oo baraha bulshada si weyn looga hadalaya waxaana la sheegay inay dhali doonto shan ilmood haweeneydan oo alle xildhibaatan jir u dhalatay dalka astureeliya kuna nool magaalada beertha ayaa waxaa dhakhaatiirtu a sheegeen inay leedahay uur uur shan ilmood ay ku jiraan oo mataanaa haweeneydan oo leh uur sagaal iyo labaatan isbuuc ayaa ka sheekaysay in maalinta ay wax cunto qiyaastii cuntada qofka caadiga oo cuni karo maalintii oo dhan waxaana laga rabaa inay maalintii isticmaasho cuntooyin tamar ay ka hesho hooyada waxayna sheegtay inay habeenkii laba iyo toban jeer ay gashay qeybta qubayska iyadoo soo dhigtay arrinkaasi bogga ay gaarka u leedahay hooyadaasi oo sida weyn ay ugu taxan yihiin kumanaan kun oo haweena waxaana la sheegay inay soo booqdaan in ka badan saddex boqol iyo labaatan kun oo haweena kuwaasoo xaaladda haweenadaasi la socda si weyn ooga sheekeeyey intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida toddobaadka dambe dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ay ismaaciil codkaas horta wuxuu ahaa ama warbixintaasi nala socodsiinayay barnaamijka arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol qodobo badanna uu ka hadlay aad iyo aad laakiin qodobkaad markiiba soo dhifato wuxuu ahaa eritareya oo ragga ku khasbaysa ama sharci ku soo saaraysa inay laba guursadaan ku khasbaysa horta hodhan waxaa tira hablaa fursad u siinaysaa
ma la weydiiya laakiin waxayd horta in cod la qaado oo la yidhahdo ma ogoshihiin haddii xaajigaagii xaas kale loo guuriyo oo kharashkiina loogu dara ma ogoshiin markaas waxay dhihi lahayd maya wixii laga rabay anaa qabanaya aniha laygu soo dara lacagta mar haddii baarlamaanku ogolaaday baarlamaankan waa kii ay soo doorteen markaa xuquuqdooda u ilaalinayay waa garta laakiin mid ma laga hadlay Mm, waxaa la yidhi hadduu mid labaad guursanayo haye laakiin ma laga hadlay horta midka aan mid dabahayn inay su-aasha qudheyda ayay ahayd in aada loo la- loo eeg eego aniga hadday waa taladaas suuragal inay ka hadleen haddii taladaas aan wax ku yeelan lahaa maxaan samayn lahaa mataqaana haye waxaan dhihi lahaa intaan la gaarin intay laba laba guursan lahaayeen haye horta kuwa madaxa bannaan ha loo guuriyo Hay.
wixii soo haraan isla fiirina markaas
waan gartay haddaynu warbixintaasna intaas kaga nimaadno caashay Ay, maxaad inoo haysaa walaha maxaad noo haysaa markaad tidhaahdid waxaa markii igu soo dhacaysa inaad heesiga rabtid aad iyo aad aan dhinacaagu soo riixin bal maanta haddaad dhinacaygu soo riicid heesta shimbirbar shimbirkiisa la duul farxiya fiska iyo cabdifataax yar ayaa noo soo qabanaya
cashe waxaan fili karaa heestan waa mid ka mid a kuwa ugu dimuqraadisan haye shimbirba shimbirkiisa hala duulo ha Alla markaadisaa la yidhi way ku bannaan tahay waayo laysku xadgudba yaalna isku xadgudbin weeye labadii isla jaan qaadi karaysaa bahays heleen farxiyo fiska iyo cabdifatax yar aad bay u mahadsan yihiin haatanna dhinacii ciyaarahan filaya in in badan oo idinka midi ay sugayseen jamaal axmed cismaan ayaa inala socodsiinaya
aynu ku horreyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha kooxaha manchester city iyo liverpool ayaa faynalaha koobka capital one cup ku ciyaari doona wembley stadium kadib markii ay ka wada badiyeen labada kooxood kooxaha everton iyo stark city kulamada lugta labaad ee koobka capital one cup liverpool ayaa rigoorooyin lix iyo shan kaga adkaateen naadiga stock city kadib markii sagaashanka daqiiqe loogu talagalay ciyaarta ay ku dhammaatay gooli waxba stock city ay ku badisay hase yeeshee taasi waxa ay ka dhignayd in labada lugood marka labada kooxood ay kulmeen ay gool iyo gool isla dhaaf waayeen wakhti dheeraad oo lagu daray ayaa waxa ay ku dhammaatay sidaasi oo gooli waxbana rigoorooyin ayay sanadiga liverpool waxa ay ku raacday guusha lix iyo shan jo allen ayaa goolka guusha u dheliyay naadiga liverpool oo la ciyaari doonta faynalaha naadiga kubadda cagta manchester city manchester city ayaa ka adkaatay naadiga kubadda cagta ee everton iyadoo wadarta guud labada lugood marka laisku darana afar iyo saddex ay guusha ku raacday naadiga kubadda cagta ee manchester city hase yeeshee ciyaartii shalay ay labada kooxood wada yeesheen waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta manchester city goolka loogu hormaray rose beckerley uu ka dheliyay daqiiqadii sideed iyo tobanaad waxaase u barbariyey fernandino daqiiqadii afar iyo labaatanaad gool kale kevin de bruyne u dheliyay naadiga kubadda cagta manchester city ayaa ahaa mid ay ka dhigtay naadiga manchester city laba gool iyo gool hase yeeshee waxaa daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad goolkii saddexaad u dheliyay naadiga manchester city ciyaartooyga sergio aguero labada kooxood ayaa wada dheeli doona koobka ee capital one league cup sideed iyo labaatanka bisha february ee soo socota markaas oo labada kooxood ay kusii ballameen gegada wembley stadium ee dalka ingiriiska sidoo kale waxaa la ciyaaray samafaynalaha kooba itali ee dalka talyaaniga naadiga kubadda cagta yuventus ayaa guul muhiim ay ka gaartay lugta koowaad ee kooba italy samafaynalihiisa waxaana naadiga kubadda cagta yuventus ay ku barbartay inter milan oo saddex gooli waxba kaga adkaatay alvaro morata ayaa daqiiqadii lix iyo soddonaad gool rigooraa u dheliyey naadiga yuventus hase yeeshee marka laysku soo laabtay ayaa waxaa sidoo kale morata uu dheliyey goolkiisa labaad oo daqiiqadii lixdan iyo saddexaad goolka labaad uu u saxiixay naadiga kubadda cagta ee yuventus inta oo raadinaysay in ay gool uun ay ka dhaliso gegada yuventus ayaa u suuragelin oo daqiiqadii toddobaatanaad waxaa guduud laga siiyey ciyaartooygooda murillo hase yeeshee bolo dibeyla oo naadiga yuventus u ciyaara oo bedel ku soo gale ayaa goolkiisii saddexaad naadiga yuventus u dheliyey daqiiqadii saddex iyo siddeetanaad taasi waxay ka dhigan tahay in inter milan saddex gooli waxba afka ciidu loo daro sidoo kale waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka kingcab ama dalrey ee dalka sbain laga ciyaaro kooxaha selta vigo iyo barcelona ayaa usoo gudbay samafaynalaha kadib markii ay guulo muhiim ay ka gaareen kooxaha atletico bilbao iyo atletico madrid oo ay la ciyaarayeen naadiga atletico madrid ayaa guuldaro naxdin badan gegadeeda fiisanta galdoron kala kulantay naadiga seta vigo kadib markii labada kooxood kooba dalrey kuwaata faynalihiisu ay wada kulmeen saddex gool iyo laba ayay ku dhammaatay kooxda atletico madrid ayaana looga adkaaday taa oo ka dhigan in labada lugood marka laisu wada geeyo kulmadii ay wada ciyaareen ay saddex gool iyo laba guusha ku raacdo kooxda seta vigo naadiga barcelona ayaa mar kale ka badisay naadiga atletico bilbao iyadoo lugtii hore ay kusoo kala dhammaatay laba gool iyo gool oo barcelona kusoo badisay hase yeeshee lugtanna oo kamnuu lagu ciyaarayay saddex gool iyo gool ayay barcelona ku adkaatay mar kale saddexda gool barcelona waxaa u dheliyey ciyaartooydooda luis suarez gerald bike iyo neymar maanta waxaa ciyaari doona mirandas sevilla las palmas iyo flence ayaa dheeli doonaa labadaasi kulan ee la ciyaari doona labada kooxood ka soo baxdo waxa ay ku biri doonaan barcelona iyo sertavigo oo hore iskaga sii xaadariyey samafaynalaha copa del rey dhegaystayaal xubintii cayaarahana maanta waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubinta ciyaara caasha
haye dee horta maalmahan shabakadii isgaadhsiinta bulshada ha dee waxaan waxa aad u galaa bul- ba- dadka soomaalida aad bay u galaan waaba hawl kale ayaa qabtaba marka intaas Fay- waa lagu wada mashquulsan yahay ha facebook waxay leedahay saynu warkaba ku sheegnay waxaan soo gu- gudbin doonaa een, falcelino cusub qaabab cusub qaabab cusub waxaa ka mid a tusaale ahaan dadku markay cadhaysan yihiin inay soo qoraan angari meelay soo qori karaan waan caraysanahay waan ku cadhaysan calaamada waxbaad soo qortoo kale angari bu qofku saaraya waa gartay tusaale ahaan oo kale hadduu uu murugo dareemayo tacsi oo kale s- sadh buu ku taabanaya ama saad marka qoraalka qofka uu soo geliyey ama muuqaalada qofka uu soo geliyey jawaabaha laga bixinayo miyaa jawaabaa laga bixin Ti- sida liketa imka loo saaro waa gartay marka hal- halkaas hal mida madaxayga ku taagan like cagsigeedii ma la keeno dislike ma la keeno waxaase kama helin ma la keeno ma ku jirtaa Mm, waxaa laga yaabaa suuqa inay ka xidho waa laga fekera sawirradoo dhan baad la baqaysaa waa gartay haddaad ogtahay in dislike lagaa buuxinayo ama ayba ku jirtaba ama meesha ay meesha ku jirtoba sidoo kale waxay soo kordhiyeen yaay oo kale erey ah oo markaad doonaysa inaad waxaa ku qaylisid oo kale waxbaad wax naxdin oo kale baa la soo geliyay muuqaala waawdio kale waawdu iyaduna waa nooc kale oo wixii aad dee la yaabtid oo kale iyana yidhahdeen baa loo isticmaalaya waa gartay marka ereyadaas ayaa ayaa dhowaan lagu soo kordhinaya hawdayma la-aan waa gartay marka facebook laakiin waxay ahayd inuu anagan cod naga qaado sababtoo ah Haye, mar haddaan dislike lagu soo darin haye, dee adigu sawirro badan yaa, baan waxba dhigin noola oo- soo sidaan kuwane sawirro badan baan dhigin dadka sawirrada badan dhiga ha ereygaa ma soo dhaweynayaan facebookna malaha kuwaasu lahaya aad iyo aad maxay noo xiga caashay waa tahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan dhegeystayaasha usoo gudbinayno waxaa la yidhaahdaa saamax baad iga tahay waan gartay waxa ku luuqayaan filaya maxamed ashayte waa nin dhallinyarada cusub ka mid ah
Kaan safarka dheer iyo ugu jiray socdaalkeen soortiyo gasiinkaba uga soomanaayeen taan safarka dheer iyo ugu jiray socdaalkeen soortiyo gasiinkaba uga soomanaayeen maal waa salleeyele nafta taanu saareen hadyadaanu siiyeen deeqdigu sanuugtaay maalwaasan leeyele nafta taanu saareen hadyadaanu siiyeen deeqdigu sanuugtaay siliciyan ku maray saymihiyan ku galay wanka samata baxayo soomaali inan yahay igama sokayside iska seexo ha isugin Ana waa soomaali inan yahay iigama sokay sida iska seexo hay sugin waaw samir baan ku leeyahay codkaasi wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo caasha cod iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galaabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.